بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah salwaan muumika oo ahaa gaalkii gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah oo lagu dilay dalka iswidhen kooxaha muqaawamada filistiin oo maanta magaalada khaza ku wareejiyey dufcadii saddexaad ee maxaabiista yuhuudda muqaawamada oo maanta sameeya mar kale dhoolotus xooggan iyo shacabka reer khaza oo muujiyey sida ay kaga soo hor jeedaan in dhulkooda laga barakiciyo una garab taagan yihiin wiilashooda u halgamaya qodobada kale ee caalamulyowm aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka donald trump oo qorshaynaya in ciidankiisa uu kala baxo dalka suuriya iyo xujo uu hordhigay hogaamiyaha turkiga rajab dayab erdogan reer yurub oo walaac ka muujinaya suuqyadooda elektaroniga xilli dhulka hodanka ku ah macdanta ee qaaradda afrika ay ka holcayaan colaado kala duwan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab oo garab istaag uu muujiyey muslimiinta reer khaza bayaan hambalyo iyo bogaadin ahna u diray qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargaysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm قلب ضج في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay soddonka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa maanta oo khamiis ah magaalada khaza waxay martigelisay munaasabado kala duwan oo lagu wareejinayay dufcadii saddexaad ee maxaabiista sahaynada kooxaha muqaawamada ayaana sii daayey ilaa saddex maxaabiis sahayno ah iyo kuwo kale oo u dhashay waddanka thailand oo iyagana ka mid ahaa shaqaalihii lagu soo qabtay weerarkii toddobadii oktoobar dhanka kale hoggaanka mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ayaa soo saaray bayaan tahniyad iyo bogaadin isugu jira oo ku socda shacabka reer khaza iyagoo garab istaag u muujiyey haddaba arrimahaas waxaa warbixintan soo socota inoogu eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir mu'asasada almalaaxim oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta alqaacidada jasiiratul carab ayaa baahisay bayaan bogaadina oo ku aadan guushii weyneed ee muslimiinta khaza ka gaareen yahuudda xaaqidiinta ah oo muddo ku dhow sanad iyo bar duulaan cudwaani ah kaga jirtay marinka khaza joojinta duulaankaas cadowtooy ee yahuudda ku haysay ehelkeena khaza iyo guuldarooyinka qaraar ee sahaynadu ka dhaxaleen weerarkii ay ku qaadeen magaalada ee isugu jiray mid nafeed militari ahaan amni ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba ayaa bayaanka lagu sheegay inay ka dhigan tahay farxad weyn oo usoo hoytay guud ahaan muslimiinta caalamka heshiiskii ihaanada ku ahaa yahuudda ee lagu joojiyey duulaankii ay ka wadeen khaza ayaa kusoo aaday iyadoo hoggaanka sahaynadu ay ku goodinayeen inay guud ahaan la wareegi doonaan khaza una bedeli doonaan goobo ay dadkooda ku deegaameeyaan muslimiintana laga barakiciyo go-doonka iyo gaajaysiintana kusii wadi doonaan reer khaza ayaa waxa uu bayaanku tilmaamaya intaasi isku bedeshay shalayto iyo niyadjab aan horey usoo marin kayaanka ku dhisan gumaysiga isagoo sandulaysanna ku khasbanaada in uu galo heshiis lagu sii deynayo maxaabiis muslimiin ah xilli ciidankiisa ay khasaare kala duwan ka wajaheen marinka khaza waxay indhaheen ku qabowsadeen haweenka muslimaadka ah ee dhowrsoon ee laga siidayay xabsiyada sahaynada kuwaas oo la circeeraya tirabadnida maxaabiista muslimiinta ee uu cadowgu haysto waxaana nasrigan weyn ugu hambalyeynayna guud ahaan mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ah inagoo allah weydiisanayna inuu xabsiga kasii daayo dhammaan inta ku hartay ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab dagaalka ay dhinacyada wadagale isku dhigmin awoodooda ee socday muddada shan iyo tobanka bilood ayuu bayaanku tilmaamayaa inuu yahay mid taariikhi ah oo ay shacabka muslimiinta reer khaza ku diiwaangeliyeen suuradaha ugu sarreeya ee nafhurka sugnaanta iyo sabarka arrinkaas oo caalamka oo idinla fajacay gaal iyo muslimba tani ayaana lagu tirinayaa mid ka mid ah macaarigtii ugu aweyneed ee muslimiintu la galeen cadowgooda yahuudda ah ayaa lasii raaciyey bayaanka ay baahisay muasasada almalaaxim ee lagu bogaadiyey guushii ay ehelkeena khaza ka gaareen yuhuudda xadgudubka badan waxa uu sidoo kale bayaanku soo bandhigayaa in duulaanka yuhuudda ee khaza uu banaanka soo dhigay dhab ahaanshaha baaqii uu horey u jeediyey sheekh usaama bin laadin oo ah amiirkii hore ee mujaahidiinta alqaacida kaasoo ku baaqay in jihaad iyo halgan lagala hortago maraykanka oo ah taageeraha ugu muhiimsan ee yuhuudda qaraaraadka oo kayaankan faashiga ka fuliyo dhulka la haysto ee filisdiinna ay ku jiraan gacanta maraykanka ee aysan yuhuudda keligood iska gaarin waxaan aragnay oo caalamka oo idil u arkay gacan furnaanta aan xadka lahayn ee dowladda maraykanka la garab taagan tahay gumaystaha yuhuudda ayaa lasii raaciyay bayaanka alqaacida waxay hore ugu baaqday iminkana ku celinaysaa mideynta safka iyo kelimada muslimiinta iyo in juhdiga oo dhan la isugu geeyo sidii maska madaxa looga dili lahaa loona beegsan lahaa halka ay shartu kasoo burqato oo ka dhigan dowladda maraykanka iyo siyaasadeeda sahaynaysan guusha ay gaareen muslimiinta khaza iyo dulliga ku dhacay yuhuudda dagaalkan kadib waxayna soo xusuusinaysaa wuxuu ku dhacay gumaystihii maraykanka ee labaatan sano ka hor duulaanka ku joogay dalka afghanistan kuwaasoo ugu dambeyn dalkaas isaga baxay iyagoo dulaysan oo dhabarka ku sitaa guuldarrada annaguna waxaan si dhab ah u aaminsannahay in guuldarooyinka gaara cadowga saxiyo saliibiga ay noqdaan kuwa isdabajoog ah ilaa qurankooda laga xoreeya masjidul aqsa iyo guud ahaan filistiin ayaa sidoo kale lagu yidhi bayaanka ay baahisay mu'asasada almalaaxim jabkii yuhuudda gaaray iyo sanduulladii ay ku aqbaleen shuruudaha heshiiska ayuu bayaanku tibaaxayaa in ay daliil u tahay hasiimada gaarta ciidanka gumaysiga kaasoo aysan waxba u tarin awooddii militari ee uu ku faani jiray sidoo kalena ku dadaalay qarinta khasaarihiisa qofkii raba inuu si dhab ah ugu kuurgalo arrintanna ay kaga filan tahay inuu milicsado oo keliya afar boqol kow iyo toddobaatan maalin oo ay duulaan ku hayeen khaza muddadaas oo aysan hal rasaas gelin marinka shidaalka cuntada iyo biyahana uu ka jaray maamulka yuhuudda beddelkeedana ay iyagu heliyiin taageerada dowladaha reer galbeedka ay siinayey qaraxyada ay ku garaacayeen ehelkeena khaza ugu dambeynna ay kusoo biyoshubatay in iyagoo jabay ay laabtaan islamarkaana aan gaarin waxa ay ku taameeyeen ha dhab ahaantii wuu kordhay xadgudubkooda ka dhanka muslimiinta iyo fasaadka ay ku hayaan dhulka annaguna waxaan la sugaynay inuu allah ka argoosto oo dushooda cadaab ku shubo allah wuxuu leeyahay walaa yuraddu ba'suhu can ilqowmi almujrimiin haddii uu cadowgu dilay kumanaan ka mid ah walaalaheena muslimiinta ah xaqiiqdii waxaa isna allah fadigii laga dilay kumanaan kale balse dilku isku mid ma ahan oo kii nagala dilo jannada ayuu gelayaa kuwoodana naarta ay ahaanayaan ayaana lasii raaciyay bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab bayaanka waxaa ummadda muslimka u ifiyey in maraykanka iyo yuhuudda markii ay kusoo fashilmeen dagaalkooda khaza kadib ay maleegayaan sharqoolo kale oo ka dhana muslimiinta yoolkooda ah qabsashada filistiin uu yahay mid joogto ah iyagoo usoo maraya heshiiska caadiyiinta ay la gelayaan xukaamta carabeed balse waxay mujaahidiintu tilmaameen intaasi ay tahay mid aan dhacaynin sababo ku aadan wacyiga muslimiinta oo isbedelay iyo inaysan ku sugnayn xaaladii ay ku jireen ka hor howlgalka duufaanta al aqsa ayna yaqiinsadeen in halganka uu yahay waddada keliya ay kusoo ceshan karaan sharaftooda iyo karaamadooda qeybaha dambe ee bayaanka waxaa muslimiinta filistiin loogu baaqay in nicmada allah uu siiyey ay kamahadnaqeeda ugu habboon ay ka dhigaan inay dhammaan noloshooda kaga dab qaataan xukunka allah casa wajalla kadibna furka ay ku wajaheen xasuuqa yuhuudda haddii ay ahaan lahaayeen rag dumar iyo carruurna ay waajib ku tahay inay dhaqan geliyaan arrintaas xukunka shareecadana shaki la-aan uu yahay mid lagu horumariyo dib u dhiska dalalka dayactirka waddooyinka iyo dhammaan waxyaabaha kale ee la xiriira nolosha insaanka dadka oo dhammi ha ogaadaano in shareecada islaamka aysan ahayn mid culus dadkana culeys saartaa balse ay tahay fudayd barako xasilooni amni iyo nabadgeliyo isku xukunkeedana lagu helayo deganaansho farxad iyo xaaladaha oo wanaagsanaada maalinna ma noqon mid culus balse waa wax ka duwan suuradda ay ka bixinayaan gaalada cilmaaniyiinta iyo kuwa munxarifiinta ah dhab ahaan waxaanu aragnay jacaylka ay dadku u qabaan xukunka shareecada uguna hamuun qabaan fahamkeeda kana shaqeeyaan ku dhaqankeeda kadib markii uu allah inaga iyo iyaga baan ugu karaameeyey nicmada harka shareecada islaamka ayaa lagu soo gebagabeeyey bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab laguna bogaadiyey guushii ay shan iyo toban bilood oo xiriira kadib ehelkeena khaza ka gaareen maamulka yuhuudda bayaankan wuxuu ku soo aadaya xilli maanta oo khamiis ah la qorsheeyey in labada dhinac ee kale ah maamulka yuhuudda ay kooxaha filistiiniyiinta ay isdhaafsadaan tiro maxaabiis ah halka in ka badan boqol maxbuus oo filistiiniyiina lasoo deynayo maanta ciidanka yuhuudda ayaa maanta oo khamiisa waxay wareejinayaan boqol iyo toban maxbuus oo muslimiin ay ku hayeen xabsiyada halka ay ku bedelanayaan saddex gaal oo yuhuud ah islamarkaana qaybka maxaabiista ay muqaamadu gacanta ku dhigeen intii uu socday dagaalka waxaana xusid mudan in tani ay tahay dufcadii saddexaad maxaabiis widaarsiga inta lagu guda jiro marxaladda koowaad ee heshiiska xabad joojinta sida ku cad xogaha ku saabsan maxaabiista lasoo furanaya ee filistiiniyiinta waxaa boqol iyo tobanka maxbuus qayb ka ah soddon iyo laba ruux oo horey yuhuudda ugu rideen xukuno xabsi daa'in ah afartan iyo sideed maxaabiis iyagana lagu ogey xukuno xarig oo aad u dheer iyo soddon carruur filistiiniyiin ah wararku waxay sidoo kale sheegayaan in tirada dadka filistiiniyiinta ee ku xukuman xabsi daa'inka tiradoodu ay ahaan doonto keliya laba boqol iyo siddeed iyo toddoba maxbuus markii uu dhammaado wareegga koowaad ee heshiiska qaybta maxaabiis dhaafsiga dhankooda kooxaha muqaamada gaar ahaan war uu maalintii shalay ee arbacada soo saaray abuu cubeyda oo ah afhayeenka guutooyinka alqasaam waxa uu ku sheegay in iyada uu qayb ka yahay heshiiskan ee alqasaam go-aansatay sii deynta maxaabiista kale ah arbiil yahuud aagaan berger iyo gaadi muushi muusis oo qayb ka ah maxaabiista gacanta ku hayaan kooxaha filistiiniyiinta maanta ee sidoo kale lagu wadaa in dabaaldegyo xoogan ay filistiiniyiintu ka dhigaan halka la isku dhaafsan doono maxaabiista iyadoona dufcadan cusub ay qayb ka noqonayso tallaabooyinka ay xooga muqaamadu kusoo ceshanayaan kumanaanka maxaabiista ee muddada dheer ku jilba xiran jeelasha yuhuudda maamulka yuhuudda ayaa horaantii toddobaadkan waxa uu feelka arbiil yahuud oo ka mid ah maxaabiista ku jirta gacanta muqaamada uu marmarsiyo ahaan uga xoreey dib u soo noqoshada filistiiniyiinta hore uga barakacay deegaanadooda ee marinka khaza iyagoona dalbad in ninkaasi la soo daayo ka hor intaan la gaarin sabtida soo socota oo lagu wada in la isdhaafsado dufcada saddexaad ee maxaabiista sidaa darteed maalinkaas sabtida ee soo socota waxaa dhici doona isweydaarsi maxaabiis oo isna ay muqaamadu kusii deynayaan saddex la hayste oo yahuud ah halka taa beddelkeed lasoo sii deyn doono dad badan oo filistiiniyiin ah kuwaas aan weli la xadidin cadadkooda si kastaba ha ahaatee waxaa marxaladda koowaad ee heshiiska xabad joojinta oo socon doonta muddo lix toddobaad oo xiriir ah inta lagu guda jiro qorshaheedu ahaa in lagu sii daayo soddon iyo saddex maxaabiis oo sideed ka mid ay yihiin bakhtiyo si loogu wareejiyo maamulkooda oo ah midkii ku dila xabsiyada halka tirada saddex soddonka ah lagu bedelanayo ugu yaraan kun iyo sagaal boqol oo maxaabiis filistiiniyiin ah oo gacanta ku hayaan yuhuudda
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها wahagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyoom qaybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay salwaan mumiika oo ahaa gaalkii gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa meydkiisa laga helay waddanka swiden qodobkaas iyo kuwo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii wargeysada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen ilyaas cabdulaahi suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa salwaan mumiika oo lagu dilay halkii uu sannadkii laba kun saddex iyo labaatan ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka weliba isagoo aflagaadeynaya diinta islaamka salwaan mumiika oo soddon iyo siddeed jir ahaa una dhashay dalka ciraaq qaab qaxooti ahaanna ugu sugnaa dalka swiden ayaa habeennimadii xalay waxaa meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa waddankaas ninkan ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu gubay kitaabka qur-aanka kariimka isagoona baraha kala duwan ee internetka ku baahin jiray nacabka diinta islaamka iyo muqadasaadkeeda sida uu ku warramayo wargeeska yeeni shafaq ilaa hadda lama shaacan ruuxa sida rasmiga ah u fuliya toogashada lagu qaarijiya gaalkan waxaana baraha kala duwan ee internetka lagu baahiyey qaabka dilkiisa booliska swiden ayaana dhanka kale waxa uu sheegayaa inay hayaan ilaa shan ruux oo ay ku tuhmayaan inay iyagu ka dambeeyaan howlgalkan walow dhinaca kale aysan hayn caddayn buuxda ninkan ayay muslimiinta caalamka waxay ugu jireen baadigoob xooggan tan iyo markii ay soo ifbaxday shartiisa balse allah ayaa ummadda ka horleexiyey ugu dambayn isaguna dhiiggiisa dhex jiifa ayay u yimaadeen warbaahinnada kala duwan ee caalamka saacadihii lasoo dhaafay markan iyo qodobka xiga xubinta donald trump oo shuruud ku xiray kabixitaanka ciidanka maraykanka ee suuriya sidoo kalena laba farood u taagay hogaamiyaha turkiga rajab dayib erdogan sida uu baahiyey wargeeska cibriga ah ee macaariif madaxa xukuumadda washington ayaa shaaciyey in ciidamadiisu uu kala bixi doono gudaha dalka suuriya balse ay ku xirayaan hal shardi oo ah in turkiga dib uu u soo celiyo xiriirkii diblomaasiyadeed iyo midkii ganacsi ee uu la lahaa maamulka gumaystaha yuhuudda saadaashu waxay hadda inta badan sheegaysaa in turkigu uu middan aqbali doono weliba isagoo danihiisa gaarka ah ee suuriya eegaya xukuumadda ankara ayaana doonaysa inay noqoto awoodda keliya ee ku sugan gudaha dalka suuriya ka bixitaanka ciidanka Maraykanka ee waddankan ayaana Turkiga waxa uu u suuragelin doonaa inay burburiso guud ahaan awoodda kooxaha Kurdida ee uu Maraykanku ilaaliyo. Waxaa lagu waramayaa in boqolkiiba siddeetan ceelasha shidaalka Suuriya ay hadda gacanta ku hayaan maleeshiyaadka Kurdida. Haddii mar garabkooda uu ka baxa Maraykanka ayayna ku qasbanaan doonaan inay isdhiibaan, waana midaas fursadda uu in badan ku tahmiya Turkiga. Trump ayaa hadda Erdogan siinaya kala doorasho ah ka tag Khaza oo qaada Suuriya. sababtoo ah soo celinta xiriirka yuhuudda ayaa uga dhignaan doona Erdogan inuu ka taga Khaza, taasoo mar kale Erdogan ku soo jeedin doonta indhaha shacabka Turkiga, walow hadda ay xusud mudan tahay in xukuumadda Ankara ay tahay mid sahaynada ka iibisa kabaha ciidan iyo khudaarta ay cunaan askarta gumaystaha ee har iyo habeen xasuuqa ku wada shacabkeena ku sugan gudaha marinka Khaza. Baqdinta ay caalamku ka qabaan dagaalada ka holcaya qaaradda Afrika iyo sida ay u saameyn karaan agabka elektarooniga ah ee dunida oo dhan. waa qodob kale oo aan isdultaag ugu samayn doona xubinta sida uu daabacay jornaalka raashiyaanka ah ee fisqaliyaad xiisadda colaadeed ee ka holcaysa qaaradda afrika ayaa sii mugdiyeynaysa masiirka suuqyada caalamka marka laga hadlayo kala iibsiga qalabka elektarooniga ah noocyadiisa kala duwan maadaama ay yaraadeen helitaanka macdanada ugu qaalisan ee muhiimka ah ee laga daabuli jiray afrika waxaa hadda tusaale loo soo qaadanayaa colaadda u dhexaysa ruwanda iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo taasoo la sheegay inay saameyn taban ku yeelanaysa shirkadaha caalamka ee dhoofiya macdanta kala duwan si gaar ahaaneyd midda loo adeegsada dhalinta korontada iyo soo saarista agabka kala duwan ee elektarooniga macdanta colton oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan caalamka kana qayb qaata soo saarista tiiviyada iyo taleefannada ayaa lagu warramayaa in hoosudhac ballaaran uu ku yimid waayahan dambe xiisadaha qaraar ee jira awadood jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaana haysata ilaa boqolkiiba siddeetan kaydka macdantan marka laga hadlaya adduunka oo dhan sida ay dunida gaar ahaan galbeedkeeda waxay walaac ugu muujinayaan masiirka suuqyadooda elektarooniga iyo sida xaalku uu mar walba isku beddeli kara haddii ay sii taraaraan xiisadaha sokeeye ee hadda ka holcaya dhulka hodanka ku ah macdanta kala duwan ee qiimaha sare ku fadhisa markan iyo qodobka xiga xubinta sida saacadihii lasoo dhaafay ay nashrinayeen wargeysyada ugu waaweyn caalamka sida the hiil oo kale oo ka soo baxa dalka maraykanka donald trump ayaa casuumaad u fidiyey ninka lagu tilmaamo hitlerka casrigan ee benyamin netanyahu weliba maalmaha soo aadan sida lagu warramaya trump ayaa aqalka cad ee maraykanka waxa uu ku casuumay benyamin netanyahu afarta bisha soo aadan ee februari taasoo ka dhigaysay hogaamiyihii ugu horreeyey ee uu aqalka cad ku qaabilo trump weliba iyadoo ay sii muuqato wixii dhibaatooyin ahaa ee uu ninkan muddooyinkan dambe ka geysanayay gudaha marinka khaza xilli netanyahu ay doondoonaysa waxa loogu yara maxkamadda dembiyada caalamiga ah ee i c c ayaa dhanka kale trump hadda waxa uu doonayaa in sare uu u qaado cilaaqaadkiisa kala dhexeeya ninkan taasoo muujinaysa in waxba kama jiraan ay tahay waarannada kala duwan ee ka soo baxaya i c c kuwaas oo lagu dalbanaya in lagu soo qabto benyamin netanyahu marba haddii casuumaad loogu fidiyey gudaha aqalka cad waxay dabcan middan ku soo beegantay ayaa la dhihi karaa xilli dhowr maalmood ka hor maamulka cusub ee maraykanka uu shaaciyey in sahaynada marnaba aysan ka jiran doonin dhaqaalihii ay siin jireen iyaga iyo masarba halka taa beddelkeed uu hakiyo dhammaan qarashaadkii uu ku bixin jiray dowladaha kale ee dunida oo ay ugu horrayso ukrain oo hadda loolan xoogan ka wajahaysa dhanka ruushka guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinto aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda aan iminkan idinku wareejiya walaalkiin suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii konton iyo siddeedaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون
كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xalqadii siddeed iyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin oo macnaheedu noqonayo maxay dunida ku weysay burburkii ama hoobashadii ku timid muslimiinta xalqadeenna maanta waxaa ciwaankeeda uu yahay baasaysigiinnu idinka la jidhkiinna ayuu ahaaday waxyaabaha ay aadanuhu samaystaan dembi ma laha waana kuwo u hoggaansamaya rabitaanka dadka samaystay caqliyaddooda iyo akhlaaqdooda waxyaabahaas la samaysto iyaga shar iyo khayr midna ma aha laakiin u adeegsiga uu adeegsanayo bini'aadamka ayaa ka dhigaya shar iyo khayr middii loo isticmaalo waxaa suurtagal ah in iyadana si ahaanteeda ay khayr u tahay laakiin dadka ay ka dhigaan shar kadib markii ay si xun u adeegsadaan arrintuna markaa ma aha mid qusaysa aaladahan iyo waxyaabahan la soo curiyey laakiin waa cidda adeegsanaysa iyo danta ay u adeegsanayso waxaana mudan in lagu yidhaahdo qofka baasaysanaya aaladahan iyo diyaaradaha bambooyinka tuura ee burburka baasan geysta iyo gujisyada maraakiibta quusiya iyo aaladahan la iskula hadlo ee lagu faafiyo beenta iyo been abuurka dhaqanxumada iyo fisqiga kadibna eed u jeedinaya in lagu yidhaahdo qofkaasi sida uu allaah qur-aankiisa ku leeyahay قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون saynisku wuxuu aadanaha u fududeeyaa awoodaha maadiga laakiin ma baro sida uu isticmaalayo iyo qaabka loo dhigayo sida kibriidka ama taraqa oo kale oo ku siinaya dab adiga ayaana ciddii aad doonto ku gubaya ama cunto ku karsanaya ama isku diirinaya waxa dadka baraya sida loo isticmaalo awoodaha maadiga ah waa diinta diinta ayaana dadka ku hagta sida ay uga faa'iidaysanayaan awoodda maadiga ka faa'iidaysi dhab ah iyo sida ay uga mahadnaqayaan nimcooyinka allaah diinta ayaana ka celinaysa qofka in awoodda uu allaah siiyey uu u adeegsado dulmiga dembiga iyo dhibaataynta allah wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay calaa lisaani muusa calayhi salaam قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين mar kale allah qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم kala sooc la'aanta wasiilooyinka iyo ujeeddooyinka reer yurub ayaga ayaa nafsadooda ka xarimay diinta mana laha diin celisa ama wax ka hor istaaga dhaqanxumada ama qof caalim ah oo waddada allaah ku hanuuniya waxayna iloobeen yoolkii loo abuuray meeshii ay ka soo askumeen iyo halka uu masiirkoodu noqonayo allah wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين waxay aamineen inuusan insaanku lahayn ujeeddo iyo yool aan ka ahayn in la raaxaysto laga faa'iidaysto awoodda maadiga ah dhulkana xoog lagu qabsado sidoo kalena la qabsado dadkiisa iyo in la dhaco khayraadkooda iyo maalkooda waxaas ayayna u isticmaaleen awoodda maadiga ah sidii ay u heli lahaayeen waxyaabaha ay doonayaan si ay dadka u xoogaan una jebiyaan dad kala loolamaya markaas ayay ku tartameen soo saarista aaladaha ay u arkayeen inay ku gaari karayaan dantooda dadkana ay ku caajisin karaan ilaa ay gaareen heer ay isaga qaldantay wasiilooyinka iyo ujeeddooyinka markaas ayay wasiilooyinkii moodeen inay yihiin yoolka waxayna ku fidnoobeen waxyaabaha ay soo saareen iyo kuwa ay ikshaafeen waxayna moodeen in waxaasi ay yihiin yoolka la hiigsanayo way dul fadhiisteen wayna ku mashquuleen sida ay carruurta ugu mashquulaan waxyaabaha lagu ciyaaro waxayna iska dhaadhiciyeen in raaxadu tahay horumarka kadibna way dhaqaajiyeen waxay aamineen in degdegu yahay horumarka ustaad jood wuxuu ka soo xigtay disraa'iili inuu yidhi in bulshadii casrigiisa jirtay inay aamintay in xadaaraddu ay tahay raaxada laakiin ustaad jood wuxuu leeyahay annaga hadda waxaan aaminsannahay in xadaaradda ay tahay shay ka yimid degdega degdeguna waa ilaaha dhallinyarada ee casriga ah kaas oo wax walba u huraya si uu dadka kale ugu naxariisto isku dheelitirnaan la'aanta awoodda iyo akhlaaqda ee ka jirta yurub reer yurub waxay waayeen isku dheelitirnaan la'aanta awoodda akhlaaqda iyo cilmiga awoodda iyo cilmiga kama aysan suulin kadib kacdoonkii cusbaa ee yurub inay yihiin kuwa qaadanaya booska diinta iyo akhlaaqda mar walbana waxay ahaayeen kuwa kor u sii socda halka diinta iyo akhlaaqdana ay hoobasho iyo dibudhac ku jireen ilaa farqi weyn uu dhex maray uuna ka soo ifbaxay jiil marka miisaanka la saaro ay cuslaanayso kafada awoodda iyo cilmiga ayna liicayso kafada kale ee akhlaaqda iyo diinta marka uu jiilkaasi arko waxyaabaha cajiibka ah ee uu soo saaray iyo sida maaddada ugu fududaysay masaalixdiisa iyo danihiisa gaarka ah wuxuuba ismooday inuu dadka ka sareeyo laakiin sarayntaasi ma ahan mid ku timid dhanka akhlaaqda iyo acmaasha ee waa mid ku timid damaciisa iyo hanqaltaaggiisa fudeedkiisa iyo dulmigiisa sababtoo ah maba garanayo mabaadi'da mudnaanta leh ee nolosha iyo akhlaaqda waxaad arkaysaa mid cirka aadaya isaga oo doonaya inuu soo taabto daruuraha isagoon idqaanin arrimaha dhulka waxa hoostiisa yaalanna aan hagaajin saynuskuna wuxuu siiyey awood ballaaran oo uusan si wanaagsan u isticmaali karin isagana waxaad mooddaa sida cunug yar ama qof waalan oo gacanta loo geliyey hoggaaminta umuuraha iyo furayaasha kaydadka kadibna ku ciyaaraya jawaahirta qaaliga ah daadinayana dhiigga dadka ustaad jood wuxuu leeyahay culumta maadiga ah waxayna siisay awooddii ku habboonayd ilaahyada annaguna waxaan ku adeegsanaynaa cuquushii carruurta iyo dadka wuxuushta ah سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا سلوا halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii siddeed iyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaa inoo ballanna xalqada xigta oo aan ka sii ambaqaadi doonno in shaa allah sidaas iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا أبات والشموخ لنا حليف وترهبنا الجحافل لو رأتنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
hagaag dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoum kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
لكم كلما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين